فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan qaraxyo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay gudaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan faahfaahinta qaraxyadaas ayaad dhegaysan doontaan nin dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ku xanuunsanaya oo ay la soo xiriireen kooxo faafinaya gaalnimada kuwaas oo uu sheegay inay muqdisho ku soo badanayaan qisada ninkaas ayaad dhegaysan doontaan sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka dowladda kenya ay ka dhistay gaarisa oo aadna u dhibay dadka muslimiinta oo lagu dilay deegaan hoostaga gaarisa faahfaahinta howlgalkaas ayaad maqli doontaan ma dhabba in dowladda turkiga ay soomaaliya kaga hirinayso dowladda etoobiya xilli maalinta berita ah dalka turkiga uu ka furmayo kulan ay garwadeen ka tahay dowladda turkiga oo ay yeelanayaan dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya waraysi arrimaha ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadaas oo faahfaahsan wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم aan ku bilowno barnaamijka howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka naani oo hoostaga magaalada gaarisa ayaa lagu dilay nin aad u dhibay dadka muslimiinta ee ku dhaqan gaarisa kaas oo muddo ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ninkan ayaa lagu magacaabi jiray deeqow isxaaq aadan waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka dowladda kenya ay ka samaysatay gaarisa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa noo soo jeedinaya oo isku soo duway waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir ugu yaraan saddex askar oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay afarkana waa lagu dhaawacay laba qaraxo ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan askarta qaraxasi ku dhintay ayaana magacyooda lagu sheegay salaad axmed weedhuxow xuseen khaliif iyo khuluudo halka magacyada qaar ka mid ah ciidamada qaraxaasi lagu dhaawacayna ay yihiin cumar xiifow iyo cabdiraxmaan dhagafiiq dhanka magaalada jawaar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa saaka ka kacay dab xooggan oo geystay khasaare hantiyadeed oo fara badan dabkan ayaa si gaara kaga kacay suuqa lagu magacaabo hafbakaaro ee ku yaala xaafadda hantiwadaaga ee magaalada jawhar qaar ka mid ah bulshada magaalada jawhar ayaana sheegay in dabkan uu geystay khasaare hantiyadeed oo aad u xoogan waxayna ku eedeeyeen maamulka magaalada inuusan gurmad u samayn duqayma ka dhacay qidaaca khaza oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada yuhuudda waxaay duqayn xoogan ku beegsadeen deegaanka xamed ee waqooyiga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxayna ku dileen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan sidaay soo warinayaan warbaynada ku sugan magaalada khanyunis sidoo kale guri ku yaala galbeedka xerada nusiraad ayey ciidamada yuhuudda duqayn xoogan la dhiceen waxaana halkaasi ku shahiiday qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga la duqeeyey halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu beegsadeen meel u dhow suuqa larbicaha ee bartamaha magaalada khanyunis waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid a dadkii ka ag dhowaa aagga ay duqeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeen bahadlimo ka geysteen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkaay sidoo kale ku dhaawacmeen tiraadu badan wakaaladda norwa ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee magaalada khaza ayaa waxay sheegtay in maalmihii aynu soo dhaafnay ay koonfurta marinka khaza ka barakaceen in ka badan toddobaatan iyo shan kun oo ruux oo shacab ah kuwaasoo deegaanadooda uga qaxay amar ka soo baxay gumaystaha yuhuudda kaasoo ahaa in deegaanada dhaca koonfurta marinka ay banneeyaan dadka ku sugan muuse biixi oo si adag uga hadlay dhexdhexaadinta turkiga iyo adis ababa iyo muqdisho madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi oo saaka safar gaaban ku tagay magaalada berbera ayaa ka jeediyey kelmaduu kaga hadlayo heshiiska is-afgaradka ee ethoobiya iyo somalilan muuse biixi wuxuu ka dhawaajiyey in turkiga uu soo faragelinayo somalilan isagoo soo qaatay warkii ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu ku muujinayay in ethoobiya ka bixi doonto heshiiska muuse ka hor intaysan xasan sheekh ka saxiixan badda shisheeyaha ayaa u muuqada kuwa soomaaliya u adeegsanaya siyaasadda caanka ah ee kala qaybi oo xukun khilaaf cusub uu mar kale ka dhex qarxay hoggaanka sare ee kooxda t b l f kadib markii guddoomiyaha doorashooyinka ethoobiya aqoonsi xisbilama siiyey ururka t b l f madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ee tigray ayaa gaashaanka u darooray go'aanka guddoomiyaha doorashooyinka ethoobiya madaxweynaha kumeel gaarka ee tigray ayaa ku sababeeyey go'aankiisa in aqoonsiga xisbiga t b l f uu deegaanada ku keenaya burbur iyo kala qaybsanaan dhanka kale xubno ka mida kooxda t b l f ayaa qabanqaabo ugu jira qabashada shirweyne xisbiga maadaama uu guddoomiyaha doorashooyinka ethoobiya u aqoonsaday xisbi siyaasadeed madaxweynaha kumeel gaarka ee tigray oo baaq u diray guddiga ayaa sheegay in kooxda rabta aqoonsiga xisbilimo iyo shirweynuhuba ay yihiin kooxaddana gaar leh oo aan matalaynin t b l f kama soo horjeedno oo keliya laakiin waan la dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxaa lagu kala qaybinayaa ururka ayuu yidhi madaxweynaha kumeel gaarka ee tigray muddaba waxaa jiray khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha t b l f iyo guddoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah madaxweynaha maamulka tigray wararka qaar ayaana sheegaya in khilaafkan uu ku soo biiray taliyaha ciidamada gobolkaasi si kastaba ahaatee gobolka tigray waxaa ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda ethoobiya hurinayso abaaro iyo xasilooni darro cunto waxaa dhici karta in dagaal sokeeyo tigrayga dhexdiisa ayay qarxi karo maadaama khilaafkooda aad u sii xoogaystay toogasho lagu dilay qaar ka mid ah gumaystaha yahuudda oo ka dhacday daanta galbeed hal qof oo ka mid ah yuhuudda xoogga lagu deegaamiyey dalka falastiin ayaa lagu dilay midkana waa lagu dhaawacay weerar toogashaha oo maanta ka dhacay waddada sagaashanaad ee deegaanka alqawr ee daanta galbeed ilaha caafimaad ee gumaystaha yuhuudda ayaa xaqiijiyey in mid ka mida dadka ku dhaawacmay weerarka keliya dulimada uu u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray weerarka weerarka ayaa intaa ku daraya in halyeygii dilka geystay uu goobta iskaga baxsaday gumaystaha yuhuudda ayaa la kulmaya weeraro keliya dulimo ah oo ka dhan ah gumaysiga ay ku hayaan dalka falastiin kooxaha shiicada oo weerar dhanka cirka ah ku qaaday maamulka gumaystaha yuhuudda weerar dhanka cirka oo loo adeegsaday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday saldhiga maxfad aloon saldhiga la weeraray ayaa koonfur galbeed kaga beegan magaalada safad ee ku hojirta gumaysiga maamulka sahayuuniyadda kooxda shiicada ee isku magacowday xisbullah ayaa sheegtay in weerarkaasi ay u adeegsadeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee daronista dhinaca kale warbaahinta gumaystaha yuhuudda ayaa sheegtay in ciidamada yuhuudda ilaa iyo haatan aysan ogeyn tirada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gudaha u galay cirka jaliil iyagoo sheegay inay baarayaan weerarkan intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم naduur bulshada lagu baraarujinayay ayaa ka dhacday deegaanka kuyo barow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose haddaba markii ay dhammaatay nadwadah ayaa waryaheena mubaarak waxa uu waraystay sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmadii nadwada qabatay waxaana uu weydiiyey su'aashan ugu horeyn maxay ku saabsaneed nadwada aad u qabateen bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا وكدوها إذا عد الفقان آد بانا وفرح سنهي وريسيغا انت كدب عاوة مقالة كونيا برو مسجد كجامع قباء ندوة وين يا كرد عذي runtii aad iyo aad bay dadweynaha uga soo qayb galeen waan arkahayey haweenka qaybta dambe aad u yimid ragga sidaasoo kale dhinac kasta way soo buuxiyeen marka dareenku aad bu u kacsanaa aad bay u xiisaynayeen waxaa la mid ah maalin dhowid galabtii fagaaraha aad baan ula yaabay sida bulshadu ay maarkaysaa u danaynayeen oo maarkaysaa ka soo qaybgalka xaafadoo dhanaa laga yimid marka taas waa middaas waa dareenkaasi guud midda xigta mawduuca caawa gaar ahaan xamladan kaga aadanayd waxay ahayd muxaramaatun istahaana biha annaasu waxyaabaha xaaraanta ah ee dadku ay fududaystaan oo maxaan ku idhahdaa ay loo baahan yahay in lagala hadlo hal laba nuqdo ayaa marka caawa lagala hadlayay hal nuqdo waxay ahayd heesaha dhegaysigooda shareecada ilaahay maxay ka qabtaa allah qur-aankiisa muxuu ka yidhi nebi maxamed sal ly slm muxuu ka yidhi axaadiistii iyo eh, saxaabadii aqwaalulculamaa taasu qodob bay ahayd oo looga hadlahay iyo adraarta iyo mafaasidda dhibaatooyinka heesuhu ay bulshadu u leeyihiin dhegaysigooda iyo anaashiidda heesaha laga soo dhigay oo dadka magaca shaati islaami loo soo huwinayo eh, dhibaatooyinka ay leeyihiin oo meel kasta ay gashay oo dadkii qur-aanka ka jeedi ka jeedisay cilmiga sharciga barashadiisa ka jeedisay een, qalbiga ka dishay taas waa middaas mawduuca labaad ee caawa ka baxayey masjidka wuxuu ahaa een, mawduuc ku saabsan macaasida iyo ee, dunuubta ay ku saabsanayd iyo asbaabtii keenaysa iyo dhibaatada bulshadan macaasida dunuubta dhibaatooyinka ay u keenayso ayaa looga hadlaayey labadaas mawduuc ay ku saabsanayd mid walibana muddo ayuu qaatay ka bacdi cishii baa la tukaday aad iyo aad baana looga soo qayb galay falilaahi alxamdu allah baa ku mahadsan muhiimadda iyo nadwadani ay bulshada u leedahay maxay tahay nadwadan guud ahaan xamlada ayay la socotaa oo mawaadiic dhowr looga hadlaayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee lagula khitaabayo ayay qayb ka ahayd een, mid bulshada qaybo qaybo loola kulmaayo mid ee, maxaan ku idhahdaa maraakiista iyo goobaha waxbarashada dadkii lala hadlaayo hooyooyinkii lala kulmahayo bulshadii qaybteeda hoose ganacsada lala hadlaayo mid waxay ahayd faqaaraha ummadoo dhan loogu yeerayo mid waxay ahayd een, masjidka oo nadawaadka lagu qabanayo marka caawa qaybtii masjidka ay ahayd tan oo maxaan ku idhahdaa caawa dhacday habeena soo socdan dhici doona waxay ugu fadhidaa bulshada een, maalinba nuqdo ayaa ummadda laga daweynayaa oo dhexdooda ku sheekaysanayaan nuqdadaasi in ay runtii ka dawoobaan marka qaybaha waxyaabaha loogu talagalay ay ka mid tahay bulshada inaan wixii wasaqaynaya laga ilaaliyo waa ka hortag waa ka tallaalid een, munkarka iyo macaasida iyo munkaraadka iyo waxyaabaha xunxun laga tallaalayo macruufka iyo wanaagana la faraayo ay ka mid tahay matalan heesaha haddii looga digo booskiisa waxaa loogu bedelayaa inay qur-aanka ee, ay dhegaystaan qur-aanka akhristaan oo qalbigooda aan qalalin oo sunnihii nebiga akhristaan oo xalaqaadka cilmiga ku sh- ku xirmaan oo adduun iyo aakhira waxaa dadka wax u taraya inay ka faa'iidaystaan macaasida iyo adraarta ay leedahay marka looga hadlana waxaa loogu bedelaya bedelkeeda inay ee, w- wixii daacaadka ilaahay iyo wanaagga inay ku dadaalaan oo maxaan ku ihahdaa iyaga wax u taraya oo miisaankooda maalinka qiyaama wax u taraya adduun iyo aakhirana ay ku faa'iidayaan waxaan ognahay in ummadda soomaaliyeed lagu soo qaaday duulaano fara badan oo uu ka mid yahay duulaanka maskaxda sidee loogu hortegi karaa maxaase la gudbeen ummadda soomaaliyeed jazaaka allahu khayran duulaankaas la soo qaaday een, wejiyo kala duduwan buu leeyahay waxaa ka mid ah xagga tacliinta weerar baa lagu soo qaaday oo manhajkii yuneska ayaa ummaddii lagu dhaqayaa oo diin la'aan ah dimuqraadiya cilmaaniya diin la'aan ah xagga dowladnimadii dimuqraadiya lagu tabaqay oo ay tahay micnaheedana do whatever you like sameey waxaad doonto diin la'aan ah soo ma jeedid ninka nin buu guursanaa naagta naagay guursanay waa wax baarlamaanka hadda la soo geliyey saddex waxaa ka mid ah dhaqaalihii baa lagala dagaalamayaa oo heer maanta waxay marayaan dhaca bulshada la dhacayo in e v c-gii lacagtii la tuuranayo wax laga goosto ay maraysaa soomaaliyay indhaha fura dhegaa fura weerarka la soo qaaday waxaa lagu soo qaaday kitaabka allah lagu soo qaaday weerarka al- la- la soo qaaday waxaa lagu soo qaaday bulshada in caafimaadkooda la dhaawaco khayraadkooda laga laba haddaba sidee looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa dhammaan dadku inay wacyi yeeshaan oo ay eh, maxaan ku idhaahdaa indhaha furaan oy ogaadaan dhibka jira maanta ummaddan haysata halkee buu nooga yimid wuxuu nooga yimid ka tegidda aanu ka tagnay diinka yagii ku dhaqankiisii ku camalfalkiisii qaala tacaala waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa diinka ilaahay qur'aanka iyo sunnaha shareecada ilaahay ciddii ka jeesata nolol ciriiri ay ku noolaanaysa soomaaliyay maanta dal iyo dibad dadka ku nool miyaan ciriiri lagu noolayn aaway soomaaliya soomaaliyeed miyaan la kala jarjarin gabal gabal loo kala goynin gobol gobol loo kala goynin xuduud xuduud loo kala goynin ilaa xabashidu maanta hubka ay ku soo guraysa dalka si dhiigoodii u qulqulo ilaa calan calan loo sameeyey waa soomaali waa isku allah hal rabbi bay caabudayaan hal nebi maxamed nebi maxamedoo nebigoodii ay ay ay raacayaan hal kitaaboo qur-aankii ilaahay soo dejiyey qur-aan u ah hal shareecay ku dhaqamayaan shareecada islaamka hal qiblay u wada tukanayaan qibladaasay u wada tukanayaan hal diin bay haystaan diintooda waa diin islaam waxay u wada shaqaynayaan dhammaantooda allah subxaana wa tacaala inay caabudaan rajaday leeyihiinna waa inay islaamnimo ku dhintaan oo ilaahay subxaana wa tacaala janno uu geeyo risaaladii nabiyullaahi moxamed bay xambaarsan yihiin war maxay tahay waxaan waxaa laysaga dhicin karaa waa an alrujuucu ila alkitaabi wasunna kitaabka alle iyo sunnaha inaan u noqono shareecada ilahay dhaqangelintiisa inaan u noqono wax kaloo loogaga bixi karaa maanta lama arko garbaha inaan qa- isqabsanno oo aan garab iyo gacan siino cidda xaq ku taagan yaa way dadka xaqa ku taagan isweydii ma waxa xaqa ku taagan dadka gaalaha soo wadayoo hogaanka usoo qabta sidii awrta lasoo wada gaalo keen keenay miyaa xaqa ku taagan mise dadka dalka difaacaya oo hubkoodii qaatay oo dhiigoodii bixinaya dalka iyo diinta iyo dalkuba inay difaacaan raba soo ma jeedid ma waxaa xaq ku taagan dadka dimuqraadiya dalka u keenay mise waxaa xaq ku taagan dadka kitaabka allee diinka ilaahay ku dhaqaan rabaan ma waxaa xaq ku taagan dadka fisqi iyo fasaad iyo akhlaaq xumo iyo wecello soo ma jeedid ummaddii u horseeday mise waxaa ku xaq ku taagan dadka haweenkii iyo cafaafaad rag iyo dumarka kala saaraya gabdhihii xijaabaya miyaa xaq- xaq ku taagan soo ma jeedid ma dadka awaamirta alle qaadanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala d- gaalo iska dhiciya yidhi oo alwalaa warbaraa la yimid oo ka beri noqday gaalo oo muslimiin meelay joogaanba walaa siiyey miyaa xaq ku taagan mise waxaa xaq ku taagan kuwa gaalada walaa siiyey oo muslimiintii ka beri qaatay ma waxaa xaq ku taagan cidda u taagan in dhaqaalaha muslimiintan shacabkan muslimka dhaqaalihiis inay badbaadiyaan u taagan mise waxaa xaq ku taagan kuwa dhaqaalaha muslimiinta gaalada gacanta u gelinaya bal aan isweydiina su-aalahaas oo dhan ayaa ina hor yaalla waxaa xaqa ku taagan mujaahidiinta oo diinka ilaahay isu taagay oo islaan islaamka inay dalkan lagu dhaqo oo aan gaalo taaka aysan ku yeelanin soo ma jeedid waxaa baatil ku taagan oo in lala dagaalamo ah kuwa gaalada wakiillo ka soo dhigtay kuwaasa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah waxaan isla soo gaarnay gabagabada waraysigeena maxaad baaq aad u jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed bulshada muslimka ee soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibad waxaan ugu baaqayaa walaalayaal waxaa een, weerar lagu soo qaaday ee caalamiyan iyo maxalliyanba dalkiina iyo diinkiina iyo dadkiina saddexdaba weerar baa lagu soo qaaday dadkiina aad ka dhalateenna weerar baa lagu soo qaaday gaalaha dalkii qabsatay diinkiinii baa weerar lagu soo qaaday mabda dimuqraadiya iyo gaalnimaha dadkii loo keenay dalkiina weerar baa lagu soo qaaday khayraadkiisii baa la guranayaa oo maxaan ku yidhahdaa waxaa loo sameeyey kuwo cumalo ah ama eh, wakiillo ah oo cadowgii wakiillo ugu ah laakiin midabka nagu midab ah luqadda nagu mida luqad ah oo magaca soomaaliyeed wata oo qaraabo ahaan iyo qabiil ahaan aan wada dhalanay hase yeeshee matooro kala saaran oo gaaladii mabaadi'dooda fikirkooda ka hadlaya gaalkii halkan taagan wuxuu ku hadli lahaa wuxuu aaminsanaa ayay noola yimaadeen iyagii baa dawlad laga dhigay ummadiiba wax kal- waa la qaldayaa wa maca daalika gaaladii bay u adeegayaan war soomaaliyey war muslimiin yahay waxaan idin leeyahay kaca istajiibuu lilaahi walirasuuli alle iyo rasuulkiisa ajiiba war diinkiina badbaadsada war caqiidadiina badbaadsada waxa weeyaan ha la kaco kii afka ka difaaci kara diinka ilaahay kii gacan ku difaaci kara kii xoolo ku difaaci kara kii higilkiisa iyo haybadiisa ku difaaci kara dhammaan in la kaco war waxay joogtaa maanta falastiin waxay ka soo bilowday dagaalka dhagax tuur maantana dayaarad inay soo rido taangigii adduunka ugu qaalisnaa inay gubto oo ay yuhuudi waxba qaadi weyso calaacashay maraysa dadaal ay sameeyeen bay ku timid war dhulkan annagaa iskale yugandes ma laha xabashi ma laha kenyaati ma laha maraykan ma laha waa soomaali baa iskale oo muslim baa iskale dhulkan muslimiinta ku nool mabda ay aaminsan yihiin oo diinka islaamkaana dhulkan lagu maamulayaa isagaasaana ka soconaya dimuqraadiya mabda'a gaalan naloo soo raray lagu maamuli maayo war soomaaliyay kaca oo haddaad fadhidaan jiiftaan fariista oo haddaad fadhidaan istaaga oo haddaad istaagan tihiin socda oo haddaad socdaan orda war dareen ha idin galo dal iyo dibid meeshaad joogtaanba baaraka allahu fiikum intaasaan idin dhehi laha wabillahi towfiiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maalinta berita ah dalka turkiga waxaa ka furmaya kulan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya waxaana kulankaasi garwadeenka ah dowladda turkiga oo doonaysa in ay etoobiya ku kaalmayso helitaanka qayb ka mid ah badda soomaaliya is-aragga xooggiisa iyo ajandayaasha waxaa lagu ballansan yahay in uu dhaco toddobaadka soo socda dowladda turkiga ayaa dhowaan sheegtay in lasoo afjarayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya maadaama etoobiya ay galaangal ku yeelanayso helitaanka badda soomaaliya haddaba mala odhan karaa dowladda turkiga waxa ay etoobiya garab ku siinaysaa inay soo gaarto oo ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya arrimahaasi waxaan ka waraysanay aqoon-yahanka cabdulaahi xaaji oo la socda arrimaha soomaaliya turkiga wax badanay sheegeen waana wax la filaayey waxay sheegeen waxaa kamid a marka ugu muhiimsan waxa weeyaan turkigu inuu etoobiya la safan yahay oo etoobiya inay bad hesho oo ka shaqaynaayo soomaalidana ka hilinaayo ka jiro oo ka jiro magarata marka hadda ka horna barnaamij meeshan aan kasii deynay waa sheegnay in macnaha turkiga wejiyo badan uu soomaaliya kusoo gelaayo marka waa wejiyadii weji kamid a marka waa dhibaato had iyo kow ah cabdulahi xaaji dowladda federaalka waxay diidaneed heshiiska somalilan lala galay ee etoobiya badda lagu siiyey kan hadda qorshuhu uu yahay inay wada gaaraan dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya ee berito ka furmaya dalka turkiga muxuu kaga duwan yahay heshiiskii dowladdu ay diidaysay ee somalilan ay la gashay etoobiya qayb ka mid a baddana loogu saxiixay wuxuu kaga duwan yahay ma lahaan haddaan dib u noqono waxaa jirta muxaadiro allah naxariistay waa la yidhaha sheekh maxarshaad oo jeediyey nineteen ninety six wuxuu uga hadlay muxaadiradaas daymo uu marka isagu uu hayey uu sheegay oo ku saabsan soomaaliya in laga dhigo lix maamul goboleed lixdaas maamul goboleed maamul goboleed kastaana oo badda u kula jiro hogaamiye kooxeed kasta oo maamulkaas madax ka ahna oo ku qanacsan yahay oo uu ku faraxsan yahay inuu noqdo gobol etoobiya ka mid a marka si dadban iyo si toosa labadaba soomaaliya horta ina laqaal rabaa haddaan usoo noqono su-aasha oo ah maxay uga duwan tahay kii oo muuse biix oo sameeyey waxay ka duwan tahay malaha nin kasta oo soomaaliya jooga oo maamul ku magacaaban ama mid federaal ha sheegto ama maamul gobol ha sheegto waxaa ka go'an oo daacad u yahay inuu saxiixo wax walba oo ummadda soomaaliyeed asal u leedahay oo uu iibiyo marka waxay isdhaamaan malahan muuse biixi hadduu shalay saxiixay iyo maanta khasashaq inuu saxiixo ma ahan wax wax welantoa ma lahan waxaa jira gumaysigu markuu waddan qabsado dadna beeraha lagu falaa dadna guryaha ka shaqeeyaan marka kuwa beeraha lagu falaa waxay ku fakeraan inay kuwa guryaha noqdaan oo guriga ka shaqeeyaan siday macnaha xoogaa hoos u helaan kuwa guriga gurigu ka shaqeeyana waxay ku fakeraan inay kuwa beeraha noqdaan siday bannaanka u tagaan marka waxa u dhexeeya ma laha waa isku waaya laakiin waxaan moodaa xasan sheekh maadaama isaga sharciyaddii soomaaliya oo dowladnimada oo qalinkeeda isaga loo dhiibay oo haayo beesha caalamka u dhiibtay waxaan moodaa isagu inuu macnaha hadduu saxiixo maanta inay noqonayso wax sharci ah laakiin dadka soomaaliyeed xasashe xukun uma dhiiban sharcina ka noqon maysa xaggooda laakiin dhinaca beesha caalamka ayay waxay ka noqonaysaa qaab sharciga ka noqonaysaa
maamulka somalilan iyo dowladda federaalka waxa ay ku wada kulmeen marar badan dalka jabuuti waxaana halkaasi la iskula soo hadal qaaday in etoobiya bad la siiyo iyadoo sida muuqata maamulka somalilan uu kaga dheereeyey kagana hormaray dowladda federaalka in etoobiya badda loo saxiixo ma muuqataa in xasan sheekh hadda uu dhaqangelinayo qorshihii horeyba u degsanaa ee la xiriira in etoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya haa way ka muuqataa tusaale haddaanku siiyo maxaan layidhahdaa horta markii jabuuti markii la joogay ismaaiil cumar geeliye iyo muuse biixi iyo xasan sheekh mid isla joogeen xasan sheekh iyo muuse biixi waxay ku tartamayeen etoobiya bad in la siiyo qofka ugu hormaraaya ay ku tartamayeen ismaaciil cumar geellana wuxuu u tartamayey inaan etoobiya bad la siinin sababtoo ah haddii soomaaliya bad laga siiyo etoobiyaanka ismaaciil cumar geelle meesha wuu ka baxaa dhaqaalihiisa iyo macnaha badda hadda jabuuti ay isticmaalana meesha waa ka baxaysaa xasan sheekh iyo muuse biixi labadooduba waxay ku qanceen oo ku faraxsanaayeen ilaa haddana ay ku faraxsan yihiin etoobiya bad in la siiyo taas ayadu muran ma laha su-aasha marka waxay tahay yaa siinaa yaa yaa awooda yaa awood u leh dadka soomaalida ka iibi kara badda in la siiyo okay waxaa jirta nin maraykanka ka socda oo la yidhaahdo oo safiir ku-xigeeniyoo aan jecelahay inuu tegey meesha la yidhahdo hargeysa oo jiri inuu tegey meesha la etoobiya sorry oo yidhi etoobiya xaq waxay u leedahay inay bad hesho yidhi yaa waxaasoo dhan waa boorsu qaris walaa maraykanku og yahay walaa turkidu og yahay waxaa dhan waa wax lasoo shaqeeyo waayo laakiin dadka soomaalida dadka soomaalida halka dhibanaysa waxay tahay sideedaba horta qofkaan see lagu aaminaa qofkaan shal hadduu ku qayaa maanta ku aaminaysaa xasan sheekh hadal wuxuu ka bilaabay etoobiya badda inay gaarto u baahana laakiin waa inay sifa sharciga soo martaa okay farmaajaa ka horreeyey afar tekadoo saxiixay meeshay ku yaallaan iyo waxa lagu heshiiyey iyo waxa ay noqonaysa cid la og ma jirto xasan sheekhna hadda musabix wuxuu waraaya wax kala maahan waxa waaye waxa ay dhahaan dowladda federaalka maadaama legitimidkii asaga uu haysto macnaha qaabkii dowladnimada qalinkeeda uu haysto halaasunba uga raynaa maahane wax hadda kale macnaha kasoo oo uga rayn karaa ma jiraan ma fahamta dowladda talaalka waxa ay heshiis la gashay dowladda turkiga iyadoo siisay dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan kuwa ka yimaada badda oo muddo toban sana ah ayaa heshiis loo saxiixay halkaas ma ka muuqata in dowladda turkiga ay ka faa'iidayso labada dhinacba waxaana xilligan soo dedejiye oo wakhtigiisa ka soo hormariyey kulanka ka furmaya dalka turkiga ee badda lagu siinayo dowladda etoobiya maalidu waxaa baarlamaanka laga ansixiyey in ciidamo soomaaliya la geeyo oo ba- khayraadka soomaaliya ay dadashaan oo badda badda macnaha ay shidaal ka qataan oo- oo malayga iyo kalluunka iyo waxaasuna ayaga ay qaataan kuwa xamar joogana waa ansixiyeen laakiin kuwa xamar jooga waxay ansixiyeen isku raaceen cidna imaysa cidna lama isa wadaagin oo cid taqaano ma laha marka turkidu way dadejinayaan sababta dadejinayaan waxay tahay wax kala maahan turkida iyo etoobiyaanka waxba iskuma hayaan waxay isku hayaan ma jirto waxay isku hayaan turkida iyo etoobiyaanka ma jiraan maadaama soomaalida iyo etoobiyaanku is hayaan da shacab ahaan ma dowlad ahaan maaha dowlad ahaan isma hayaan Sha- etoobiyaanka iyo soomaalida dowlad ahaan isma hayaan laakiin shacab ahaan iyo dad ahaan iyo dhul ahaan isku hayaan dadka shacabkaa soomaaliyeed iyo waxaa is haya xabashida turkigu marka muxuu sameeyey turkigu wuxuu sameeyey nimanka soomaalida jooga oo qowlaystayaasha inuu waktiga usii dheereeyo asagoo gadaal ay ka taagan yihiin beesha ga- galbeedka gaalada ka- gadaal ka taagan yihiin marka tanaasul ma jiro soomaalidu marka horeba tanaasul waxay ka tanaasulshama hindee soomaalidu markaba waa diyaar ay u ahayd dadka soomaalida boodaayo madaxda sheegana markii horeba diyaar waxay u ahaayeen waxaan inay sameeyaan laakiin waxaa laisku hayaa sida loo samaynayo si aan dadka shacabka kacdan u samaynin in xoogaa horta arrinta barabagandada inta la badiyo la badiyo la badiyo dadku markay daalaan arrinta le waa la samayn layihaha midna ogow midna ogow taariikhda sida soomaalida sida saxdaha soomaalida taariikhda soomaalidu haddii wax dhacaan toban maali ma dhaafaan dhibaatadaas in macnaha ay suhda ee qad ka baxdo macnaha qad ka baxdo soomaalidu markay wax dhacaan isbuucay wadaan markay u dheeraato laba isbuucay gaarsiiyaan toban maalin ma dhaafsiiyaan kabacdi wax walba waa la iloobay wax walba kabacdi qadkay ka baxayaan sababta maxay tahay dad soomaaliya oo wixii qoraya oo ku daba ku daba jira oo ku xisaabtamaya ma jiraan soomaalidu ma tanaasulin laakiin waa laga helinaya waa laga heliyey wax hadda ay yeelayaan xataa hadda madaxda sheeganaysaa wax hataa ay yeelayaan iyo waxay qaadanayaan xataa bal adduunyada haddad wax qaldan qaadaysi xataa oo wax wax qaadqaadanaysid waxaan dad aqoon u leh oo qumuro ah aa loo saaraa okay waxaan meeqeeda ismaya toban sano labaatan sano soddon sano boqol sano anaga hadda hadii layaado okay xabashada tikada la siinaa okay way xabashada tikad loo siinayaa xabashada tikad in la siiya maaha haddii laleeyahay hala shaqey hala hala wada noolaad haa soomaalidu waa inta wax samaysato xabashida ay dhahaan okay tikadeenna waa isticmaali kartaan cashuuran kaa qaadeenna annagaana saa annaga rabnaad saa annaga rabnaad u isticmaali ma adi saa rabta u isticmaali maysa hadda laakiin markay imaato tikad ha lay siiyo adul ha lay siiyoba tikad ha lay siiyo marka waa waa masiibo waatay cabdulla xaaji hadalkaada waxaa ku jira in dowladda turkiga ay soomaalida ka helinayso oo ay etoobiya la safan tahay maxay u doorbidaysaa dowladda turkiga inay u heeliso dowladda etoobiya oo cadowtooyo fog ay nagala dhexayso horta adduunyada cid waxay siisaa ma jirto qofka inuu qofku inuu soomaalida waxay tidhaahdaa ila heshiya heshiis maahan aan heshiina lagu heshiiyaa adduunyada cid waxay siisaa saaan samaysaa ma jirto markii adiga ama lagaa boqo oo xadkaaga inaad goosan kartid la arko horta wax la- wax- dadka wax la- adduunka dadka wax soo ogolaadaa adduunya wax soo ogolaadaa turkidu waxay door bidayaan etoobiyaanka soomaalida waxayna u door bidayaan turkidu magacan islaamnimada iyo waxaan iska dhaaf turkidu waa etoobiyaanku waa dad badan ha badnaadaane waxa weeyaan waa dad reergalbeed ku daaban soomaalidu waxbay ku daabantaa male ilaahay unbaa ilaahay unbay ku daabantaa cid kale kuma daabna marka turkidu mar kasta soomaalida waa ka jiraan mar walba soomaalida waa ka jiraan haddaan mid kale ku darana fiiri mid kale haddaan ku daro turkidu hadda soomaaliya way imaatay maxay kusoo kordhisay waa dhibaato ahayn laakiin anigu hadda ra'yigeyga haddii soomaaliya maanta qofka madaxweynaha sheegana qof aqli iyo xikmad hadduu yahay etoobiya idaa fakaraada baabaa soomaalida galbeed la xoreeya waxay ku qaada lahayd isleeyahay hal bil hal bil xataa ma gaartay isbuuciyay qaada lahayd haddii xaggaas soomaalida u wejis hal mar u wejeysato marka nin asagoo sii dhibanaha sida qabriga geeskiisa taagan inaad tiraa badaan ku siinaa ilhaanada ugu liidata ee ugu dulisanay kamid tahay ugu dambayntii cabdulla xaaji maxaa qadiyadan kala gudboon dadka soomaaliyeed qatartu mid maalin midii ku agtaana kaa aa kuu daran maalinba qatarta midii ku agtaada taagan horta kuu daran saas nolosha bili aadaga saasaa sida saxda waxa weye maalinba dhibaatada ku ag taagan aa kuu daran laakiin soomaalida waxaa la gudboon wax badan soomaalida waxaa la gudboon cadiifadda iyo qabyaaladda iyo dhibaatada ay isku haayaan wax ka dhaafaan oo dalkooda inay difaacdaan oo dadkooda difaacdaan jiritaankooda difaacdaan tusaale haddaan ku siiyo dhulka soomaalida oday odayaasha soomaalida hore ayagoon adduunka xiriir la lahayn oo adduunka calaqaad la lahayn oo waran iyo gaashaan iyo fileer ku dagaalamaan odaga soomaaliya wuxuu ogaa dhulka ka dambeeya qof soomaaliya iskale kuwa hadda igoo profesoro iyo doctor raso sheeganaayo wada sheeganayana waxay rabaan inay dhulka iibiyaan marka fiiri saddex boqol afar boqol oo shan boqol oo sano ka hor odaga soomaaliyeed oo rimiiga ahay ayaa wuxuu gartay inuu dagaalamo oo dhulka soomaali ilaa n f b oo mombaaso ilaa soomaali galbeed ilaa jadiid jooga uu yidhahda dhulkan soomaaliya iskale ayaga hays dagaalan dhexda hays dagaalan laakiin uu ogaay inuu cadow leeyahay dadka soomaalida maanta waxaa laga dhiganaysa cadow lahayn oo cadow dibadda aysan lahayn marka dadka soomaalida qofka wax afriya qofka wax qora qofka dadka damiir kale oo soomaalida ah shacab iyo iyo shayba waxaan kula talinaga oo aniga ugu horeeyo soomaaliya dagaalaa ku socda mid caqiidaa ku socda mid dhaqaalaa ku socda mid dhulaa ku socda mid beriyaa ku socda haddaysan maanta kicin aysan maanta iska qabaan dhibaatada socota falastiin ha ku cibro qaataan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana ku soo dhowaada xalqada tobanaad ee xubinta caafimaadka aalaaba xalqadan waxaa soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada jinib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا su-aashani waxa ay ku saabsan tahay daawo ay dadka qaar aaminsan yihiin in la isku cajiliyo qaar ka mida bulshadu waxa ay yidhaahdaan daawada t b-da waa nafaqo oo qofka la doonaya in la cayiliyo ayaa la siiyaa doctor qorax arrintaasi maxaa ka jira bismillaah waa mahadsantaha daawada tbda in loo qaato nafaqa daro waa qalad wax jirna ma aha daawada tbda waa daawo loo qaato tuberculosis dalka loo yaqaan ama tbda waxaana qora dhakhtar ku takhasusay dadko dhan ma wada qoraan waana daawo si qaldan haddii loo qaato keeni karta qofka inay beerka ka baabi'iso waxay kaloo keeni kartaa oo dhibaato aad u weyn hadda adduunkana kusoo baahay resistance wax loo yaqaano ama iska caabin bakteriyadii hadda inay baquud u noqoto daawadan aad siisay hadhow marka cudurka ku dhac lagaa daaweyn waayo oo daawo lagu waaya dhici karta marka waxaan ummadda oga digaynaa daawadaas layskuma cayiliyo nafaqana ma gasho waa daawo jirka wax u dhamaysa hadduu dhakhtar qorin waxaa la rabaa qofka hadduu iskaga shakiyo calaamada t bda saddex kamid a idin sheegaya waa badan yihiin waxaa kamid ah qofka hadduu calaamada iskaga shakiyo in isbitaal tagaa la dhakhtarna u tago calaamada t bda waxaa kamid ah qofka oo miisaankiisa uu dhaco sabab la-aan waxaa kaloo jirta qandho aan kaaharayna joogto ah qofka hadduu isku arkoo kaleeto qofac laba isbuuc ka badan qofka hadduu isku arka net switen habeenka isagoo dhidaya joodariga qooy calaamadahaasoo kale waa cardinal sinus hadduu isku arka dhakhtarha u tago dhakhtarkana u qoraayo waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم axmed bashiir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho kaas oo iminka xanuunsanaya wiilkan dhallinyarada ah oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa kol sii horaysay waxa uu bulshada u soo bandhigay inay ka caawiyaan qarashka uu isku daweyn lahaa oo uu isagu awoodin balse waxaa nambarkiisa soo wacay qolyaha faafiya kirishtaanka kuwaas oo u soo bandhigay inuu gaaloobo taas beddelkeedana ay dawada ka bixin doonaan hase yeeshee waa uu ka biyo diiday arrinkaasi waxa uuna bulshada la wadaagay qisadaasi isaga qabsatay isagoo tilmaamay in magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan kuwa faafiya gaalnimada ah ayna diinta ka saareen dhallinyaro badan walaalkii nin xanuunsan baa nahay xaniyaha layga ahaayo xaniyihii biste ka ahay oo socodkayga xataa waad aragtay sidaana u socdo bulshadana waxaan usoo hor istaagay mar laba ma saddex ma waxaan usoo hor istaagay inay caawiyaan oo xanuunkaas maadaama dalka wax laiga qaban karo qarashkeenan haysano dhallinyarahana nahay aan usoo istaagay inay caawiyaan mid aan u cabsado- ka cabso aan usoo istaagay xanuunka muddo laba sanada way ahaaya walaalkay lacagta ku bixayso waa soddon sideed boqol soddon iyo lix doolar ay dhaheen soddon iyo lixda doolar waa baaris guud cudurrada faafa la iska qaadayo la iska baarayo ilaa sideed boqol oo doolar oo xanuunkaas oo qaliinkaas iyo iyo iyo daawo kale waxaa jirta lix bilood oo qaadanayso aysi ii sheegin qarashka ku baxa qalinkaas daa helo bes waa aniga ma- ma- miidi dambe ma soo istaagayo waxaa miidi soo istaagaya waa duruuf maadaama ehlan qabin oo aabba qabin oo walaal qabin oo qatal aan intaba qabin maanta miidi soo istaaga maanta qal- lacagtaas qalinka aan helo walaalkay inaan miidi dambe soo istaaga ma rabo xoogayaan ku shaqaysanaya arrintan la kulma arrin aada iga yaabisay oo dad markii muuqaalkii aan iska duubay arkeen ay soo dabagaleen lamarkayga ka soo heleen oo fure sideedeyda ka soo heleen waxay dhaheen caafimaadkaada waa anakaan diyaar u naha etoobiya ama hargeysa meesha sheegato ayaanu kugu daaweynaynaa rag baa noo jooga degmada waa beri aan noo joogay dhaheen raggaasaan kugu xariirinaynaa een koleyna meeshaan ku kulmaysiin hadda kole ayagaa kugu shaqa maqaayadoo kale lagu kulmaa magaalada ee dee waxaa laga cabsadaa in askarka dul keento oo kale Een, arrintaasna waa ii catumaysa waxaa layidhi diinta krishtanka qaadaa layidhi waana ku daaweynaa anina adalkaas waa ii cutumoysay inaan sir caafimaad maanta aad raadinayso oo maantay inaad ku bedelato diintaada islaamka waa ii cutumaysay aad baa arrintaas ila xumaatay waraaqadda waatana een, qoraaladii dadkii mu- dadka dariska ilaaha wa akhriyeen waraaqadihii markii la akhriyey way shahaateen madaxa gacmaha wada saarteen marka waxaa la yidhi een, dadka soomaalida walaalaha ku jooga waxaanoo kale waa waa laga fiican yahay marka waxaa la yidhi "Ka- ka joog oo dadka walaalaha muslimiinta ayaa joogo oo ku caawinayo markii koobaad whatsappka iga soo waceen whatsappka iga soo waceen waxay igu dhaheen een, maadaama yarkii xanuunsanay inaad tahay waa la soconnaa muuqaalkaadaan soo daawadan waan soo fiirsannay een, annakan rag soomaaliyaan kula nahay in waxaan u baahannaha in aad marka hore xujadan kusoo agdhigan aan wadano inaan qaadatid kabacdi arrinta adigu u socotid waan kuu soo baninayden markaas waxaan ku horiyey arrinteed xujada iyo hortaala halii sheegaan ku horiyey waa diyaar baa wixii aan ka bixi karo waan ka bixiyaa markaas waa liigu yidhi een, haddii arrintaas aad qaadato waraaqada iyo waxaan kuu soo tuuraynaa muuqaalaan kuu soo tuurayna soo daawo waraaqadaha soo akhrisay dhehen waraaqadihii mid ka mid a ad hadda kuu tuuray muuqaalkii weli kuma tuurin marka wixii marka akhriyey een, qoraalladii akhriyey dib ay ugu soo celiyeen qoraalada waxaa ku qoran een, waxaa qaadanaysa ciise masiixiga Een, toobadana waa lagu qabanayaa inaad aad- aad raacday een, ciise masiixiga oo maanta ilaahay laga bilaabo ilaahay inaga inuu ciise masiixi yahay aad qaadanaysaa le toobadan kuu qabanaynaa wixii ka dambeeyana waa waa beryaa lagula kulmaayna ay dhaheen dalka banaadir muqdisho ka mid ah een, meelo badanna waa joognaa ay dhaheen oo ragganagaa joogo ka howlgalo si diintaas sidaan u faafino dad inta u badan way qaateynay dhaheen oo hadda gobolka banaadir aad joogtay rag badanaa ka qaatay dhallinyaraa marka anina arrintaas waa- walaalkii way ictimi waayey ilaahay baa ii joogo oo xanuunka ii keena asagana iga qaadi karo waxaan ugu baaqayaa waxyaalaha oo magaalada soo gala oo ku jiro oo dadka diinta krishtanka faafina in laga laga tanow laga galo oo la iska ilaaliyaan ugu baaqaya dhalinyarada soomaaliyeed inay diinta krishtanka ay wax yaro la- diintooda macaanka islaamka inaysan siisan wax yaroo shilman yar inaysan siisan dhalinyaradana waa ugu dadaarmaya insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم